madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa caasimada dhuusamareeb ka daafuray shirka wasaaradaha caafimaadka dowlada federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalka kaasi oo socon doono muddo laba maalmood ah shirkan ayaa looga tashanayaa xaalada guud ee caafimaad ee dalka mashaariicda caafimaadka ee socda iyo adeegyada caafimaad ee hortebinta leh madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo daafuray shirka ayaa ka waramaya ahmiyadiisa
shirkan dee dabcan waa shir wada tashi looga wada tashanayo baahiyaha jira dalka ka jira caafimaadka sidoo kale lagu xalinayo haddii caqabadaha jiri kara ama gaabis jiri kara iyo meesha uu ka jiro runtii aada iyo aada baan u bogaadineynaa waxaan leenahay dhammaan wasaaradaha caafimaadka ha la galo sida runtii ay tahay burburkii dalkan ku dhacay kadib ama dee hay-ad kastoo ku dhacay laakiin caafimaadku waa ugu muhiimsan yahay noloshii bini aadamka weeye soo kabashadii iyo in laga soo kabto iyo in caafimaadkii uu soo gaaro meel baahiyaha jira laga jawaabi karo waxay ku xiran tahay hadba sida loo jiheeyo sida looga looga tashado sida loo qorsheeyo sida baahiyaha la isugu miisaamo baahi weyn oo caafimaad baa guud ahaan dalka ka jirta gaar ahaanna meelaha cadowga argagixisada ay haystaan waxaa ka jirta go-doon baahi xataa lama dhihi karo waxaan dhihi karnaa waxaa ka jira go-doon caafimaadkuna usi daran yahay waxaan leenahay marka la qaybinayo ama la qorsheynayo deeqaha aan ka helno saaxiibada caalamiga ah iyo wixii aan haysanaba in lagu dhiso oo lagu saleeyo oo lagu fariisiyo oo lagu qorsheeyo baahida dalka ka jirta iyo sida ay u kala ay u kala leedahay baryoolka waa qabnaa sidoo kale mashaariicda caafimaadka qaarkood in la ballaariyo in siyaabo badan loo dhinacyo badan laga eego shalay haddii baahi jirtay ama qorshe jiray lagu dhisay maantana maxaa jira in la yidhahdo haddii shala meelo aynan ka socon mashaariicda caafimaadka la yidhi halaga halaga wado haye maxaa soo kordhay maxaa hadda taagan iyadana qorshaha lagu daro muddada labada maalin ee uu socdo shirka ayaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah